بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa biidni illaahi jala jalaaluh aynu wakhtigan kooban aynu haysanno kelimaad kooban kaga qaadan doonaa ahamiyat اlamni fi lmujtamac muhimadda iyo faa'iidada ammaanka iyo nabadgelyadu ay u leedahay bulshada walaalayaal ugu horeyn almnu lugatan huwa taxqiiqu الsakiinati wالطumaأniina wاlistiqraar calى mustawa اlfardi wاljamaca wahuwa yuqaabilu اlkhawf waxa amniga ama ammaanka luqa ahaan la yidhaahdaa waa in xasiloonaanta iyo deganaanshaha loo xaqiijiyo dadka si guud iyo si gaaraba waxaanu ka soo hor jeedaa khawfka ama cabsida oo amni marka la yidhaahdo muqaabilkiisu waa khawf waa cabsi khawf haddii la yidhaahdana muqaabilkeedu waa amni labadaa macnee mutaqaabilka ee iska soo hor jeedana qur-aanka kariimkaana waynu ka dheeganaynaa oo allah tabaaraka wa tacaala waxau ihi walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna markaa khawfka dee waxaa ka soo hor jeedaa waa amni falyacbuduu rabba hada اlbeyt aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf marka amnigu macnihiisa guud waa kaa wاlamnu amnaan amniga iyo ammaankuna waa laba amnu bashariy wa amnu fikriy amniga nooca hore waa ammaanka dadka inay dadku naftooda iyo xoolahooda iyo hantidooda iyo sharafkooda inay u nabad galaan taasina waa ta ay dowladda laamaheeda amnigee kala duwani ay ku howlan yihiin ama ay u taagan yihiin alamnu اlbashari qaybta labaad ee alamnu اlfikri waa dadku diin ahaan inay u nabad galaan oo sida dadka ay muhiim u tahay in xoolahooda iyo hantidooda iyo nafahooda ay ammaan helaan ayaa dadka diintooda iyo caqiidadooda iyo fikirkooduna inuu nabad galo ay muhiim tahay amniga alamnu اlfikri oo fikir ahaan iyo caqiide ahaan iyo diin ahaan inay dadku u nabad galaanna waa dowr اlculamaa waa kaalinta culimada waa xilka culimada saaran inay dadka diintooda u daryeelaan oo caqiidadooda u ilaaliyaan oo inxiraafka iyo baydhbaydhitaanka ay ka badbaadiyaan oo ay ka ilaaliyaan alamnu bishakli caam sawaءa kana alamna اlbashari aw اlamna اlfikri huwa maslaxaة liljamiiع laa ystagni canhu xaakimu walaa maxkuum walaa caalimu walaa caamiy walaa ghaniyu walaa faqiir bal walaa kaafiru walaa muslim xata albahaa'im laa tastagni can hada اlamn ammaanka aynu ka hadlayno guud ahaan dadka ama dhammaan ummadda dan iyo maslaxo ayuu u yahay oo ka dadka u talinayaa ammaan iyo nabadgelyo ka maarmi maayo ka loo talinaya maxkuumkiihina ka maarmi maayo ka waxa weeyaan caalimka ah ee dadka waxbaraya ammaan iyo nabad buu u baahan yahay ka caamiga ama daalibka ah ee wax dalbaya waxbaranaya ammaan buu u baahan yahay ka hantida leh ee waxa weeyaan hanigii ammaan buu u baahan yahay ka faqiirka ah bal xataa gaal iyo muslim ruux ka maarmaa ma jiro waayo dee xataa gaalada nooca xarbiga ah ee jihaadka iyo dagaalka cad muslimiinta kula jira mooyaane dee anwaacda ama noocyada kale ee musta'maniinta iyo dimiyiinta iyo ahlulcahdigu dee dhiigooda iyo maalkoodaba waa la dhowray oo xaq bay ugu leeyihiin in loo nabadgeliyo calaa kullin amnigu waa mid ummadda oo dhan ay u baahan yihiin qaybaheeda kala duwan qof ka maarmaana aanu jirin ummadduna siday u dhan tahay waxay ku wada fadhidaa calaa bisaati اlamn gogasha ammaanka iyo nabadda ta deeqaysaana waa taas ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu addoommadiisa ugu nicmeeyey nicam tiro badan oon la soo koobi karayn wa aataakum min kuli ma sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana laظaluumu kafaar ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yihi rabbi waxa uu idin siiyey waxaad su'aala wax kastoo aad weydiisataan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin siiyey waanu idinku nicmeeyey haddaad nicmooyinka alle aad tirisaanna soo koobi kari maysaan ina alinsaana la daluumun kafaar insaanku waa dulmi badane gaalnimo badan ayuha alikhwaanu fi اllaah ina min ajali الnicam wa acdamihaa nicmat اlamni waalamaan marka iimaanka iyo islaamnimada iyo hanuunka laga yimaado nicamka ugu qiimo badan ee ilaahay addoommadiisa uu siiye waxaa ka mid ah nicmada nabadgelyada iyo ammaanka waana nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka degaankan iyo dhulkeenna somalilan degan waa nicmo alla uu siiyo dad fara badan aanay helin waajibkuna uu yahay dadka degaankan degan ee alla uu nicmadaa siiyey inay gartaan waxa weeyaan allaha siiyeyna ay ugu mahadnaqaan si ilaahay ugu siyaadiyo uguna sii sugo waayo lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ayuha alikhwaanu fi اllah ina min asaasiyaati الshariica alislaamiya wa maqaasid اddiin اlislaami xifdu اlkuliyaati اlkhams الtي هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض ومن أجل الحفاظ على تلك الأصول والضروريات ومن أجل الاستقرار والأمن العام شرعت الحدود في الإسلام حتى يأمن الناس على دينهم وعلى أنفسهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم ولا ليال أساسيات كشريعة إسلامك أي كقطنته وحكم مدأه iyo ujeeddooyinka waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan islaamka u soo dejiya waxaa ka mid ah ilaalinta kulliyaadka iyo usuusha shanta ah ee sharaa'icdii samaawiga ahayd ay ku midaysnaayeen aanay ku kala baydhin ilaalintooda iyo ximaayadooda daruuriyaadkaas iyo kulliyaadkaa shanta ah oo ah ilaalinta diinta iyo nafta iyo caqliga iyo hantida iyo sharafka ama ansaabta iyo nasabka si markaa loo ilaaliyo daruuriyaadka iyo asaasiyaadka shanta ah ayaa islaamku waxa uu jideeyey xuduudda waxa loo yaqaano ruuxa waxa weeyaan shantaa mid ka mida ku xadgudba in xad laga gooyo kafaaro ah oo marka ugu horeysa xifdu ddiin yacni diinta in la dhowro la ilaaliyo oo la xafido waa waajib ruuxii markaa xifdiga iyo ximaayada diinta ku xadgudba ee diintii ka baxa waxaa la jideeyey dee si aanay wadda halaqu noqon oo dadkao dhammi ugu dayan dee xaakimka muslimkii xadduridda kaa inuu ku qaaduu dilo man badela diinahu faqtuluuh waana wadaa'ifu alxaakim ma aha yacni xukum cid walba ay iska soo waxa weeyaan iyadu fulinayso laakiin waa wadaa'ifka iyo acmaasha xaakimka muslimka a saaran laakiin bulshada inteeda kale aan saarayn isagu hadduu ka gaabiyo waa taqsiir iyo gaboodfal iyo khata waxa weeyaan cuquubo uu ku mudanayo ilaahay agtiisa laakiin afraadda ummadda wax loo tala saartay ma aha sidoo kale xifdu nafs yacni naftii in la ilaaliyo walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq haddii xaq darre lagu gooyo dee annafsu binafs waa xad naftii nafgoysa in loo gooyo walakum fi lqisaasi xayaat caqliga ilaahay kuugu nicmeeyey waa nicmo weyn oo allihii ku siiyey inaad ku garato laguu siiyey mahadnaqeedana ay ka mid tahay dee caqligaa inaad dhowrto oonaad ku dheeldheelin dee caqligii haddaad isaga khamaarto oo maandooriye iyo wax lamida aad ku beddesho dee waa lagu jeedlayaa waa cuquubo ka dhalanaysa haddaad caqligii ku xadgudubto hantidii ummadda in la ilaaliyo waa waajib dee ruuxii ilaalintaa ka soo gudbay xadgudub sameeya in gacanta la gooyaa waxay dan u tahay dee maslaxada caamka ah isagana cuquubo iyo waxa weeyaan xad bay u tahay wahaakada alcird yacni dadka cirdigoodii iyo sharafkoodii haddii meel lagaga dhaco waxaa la jideeyey xuduuddii azaaniyatu wazaaniya fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda waa si nasabkii loo ilaaliyo oo ansaabta dadku aanay isku dhexgelin oo waxa weeyaan dee xaaraanta dadka looga xakameeyo xalaashana loogu dhiirigeliyo khulaasadu waxa ay tahay xuduuddaas waxaa loo jideeyey lilamni alcaam si ammaanka guud ee dadka loo daryeelo loo ilaaliyo oo dadku si ay diintooda iyo naftooda iyo caqligooda iyo hantidooda iyo sharafkoodaba ugu nabad galaan waxaa laga xarimay marka horeba dee in lagu xadgudbo haddii xadgudub la sameeyana waxaa la jideeyey cidda xadgudubta dabarkii xidhi lahaa oo xuduudda shareecada islaamku ay jidaysay walaalayaal liajli ahamiyati اlamni fi اlmujtamac ammaanka iyo nabaddu muhimadda ay leedahay darteed ayaa imtana allahu bihi calaa cibaadih liahmiyati اlamni imtana allahu bihi calaa quraysh ahmiyadda iyo muhimadda uu leeyahay ammaanku darteed ayaa ilaahay ugu mano sheegtay nimankii quraysheed ammaanka iyo nabadda u siiyey si garowshiyaha iyo garashada ay nicmadaa gartaan ugu hogaamisay ugu hagto dee allaha siiyey inay keligii caabudaan oonay caasiin ilaahay waxau ihi subxaanah falyacbuduu rabba hada اlbeyt aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf allah waxau idhi ha caabudaan rabba hada اlbeyt beytkaa xurmada iyo karaamada le rabbigiisa ha caabudaan aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf allahaasoo gaajana ka quudiyey cabsina ka nabadgeliyey oo iyaga oo labadaba waxa weeyaan ay soo martay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dulqaaday marka ilaaha nicmadaa siiyey dee ha caabudaan oo ha gartaan waxay taasi tilmaamaysaa marka imtinaankaa ilaahay ugu mano sheegtee nicmadaa uu ku soo halqabsaday culayska nicmadaasi ay leedahay iyo wax fudud oo la sahashado inaanay marnaba ahayn kadalika imtana allahu bihi calaa ahli maka sidaasoo kale dadkii xaramka deganaa ilaahay nicmadaas waa u soo qaato waa ugu mano sheegtay si ay nicmada culayskeeda u dareemaan dabadeedna ay u daryeelaan oo xaqeeda u gartaan ilaahay waxau ihi subxaanah awalam yarow anna jacalnaa xarama aamina wayutakhaطafu اnnaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuun wabinicmat اllaahi yakfuruun allah waxau ihi subxaanah miyaanay arag inaanu ka yeelay xaram aamin oo lagu nabad galay wayutakhaطafu اnnaasu min xawlihim iyadoo hareerahooda dadka laga kala dafayo oo la kala goosanayo oo la kala guranayo macnaha iyadoo xaramka hareerihiisa nabad iyo ammaan aan lagu haysan miyaanay arkayn ahlulxaramku inaanu xaramkii xaram aamina uga yeelay nicmadaas miyaanay arkayn oo aanay dareensanayn alla waxa uu ihi afa bilbaطili yu'minuuna wabinicmat illaahi yakfuruun ma baatilkay rumaynayaan iyo waxaan jirin ilaahay nicmadiisana waa ka gaaloobayaan oo way dafirayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala mar kale waxa uu lahaa awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kuli shay risqa min ladunna walaakina akarahum laa yaclamuun miyaanaan makansiin oonaan gacanta u soo gelin xaram nabad ah lagu nabad galay xaramkaasoo yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay loo soo ururiyo loo keeno wax kastoo baxa midhihiisa halkaa loogu keeno isagoo ahaa meel aan biyo baatoona lahayn ayaa haddana wax alla waxa adduunka iyo caalamka ka baxa halkaa loogu keenaa ilaahay waxa u ihi risqan min ladunna arsaaqid aanu arsaaqayno annaka agteeda ka ahaatay darteed ayaa wax alla wixii adduunka ka baxa halkaa loogu keenayaa walaakina akarahum laa yaclamuun ha yeeshee bedidoodu ma oga oo garan maayaan shaahidku waxa uu yahay ilaahay labada aayadoodba waxa uu tilmaamay oo u soo qaatay ahlulxaram nabadda iyo amniga uu siiyey waayo wakhtigaas ruuxu haddii xaramka xuduuddiisa uu sidaa uga baxo naftiisa uma nabadgelayn ooridiisa uma nabadgelayn amwaashiisa uma nabadgelayn waxaa laga yaabaa inaanu midna u nabadgelin laakiin mar alle marka xuduudda xaramka ay soo galaan ayaa amni iyo ammaan ay dareemayeen oo xataa qofku hadduu aabbihii kii dilay uu kula kulmo xaramka far kumuu fiiqi jirin ilaa horta xuduudda xaramka uu ka baxo marka xurmada intaa leeg xaramka leh ee aaminka laga dhigay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadiisa ugu soo halqabsaday oo ugu mano sheegtay iyadoo la dareensiinayo ilaaha nicmadaas siiyey inuu mudan yahay keligii inay caabudaan oo aanay ka gaaloobin kadalik ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu xasuusiyey waxa weeyaan saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhi wakhtigii ay tiro ahaan yaraayeen ee cabsida iyo waxa weeyaan dhibaatada ay ku sugnaayeen maka iyagoo jooga ee ay dadku inay kala goostaan oo la kala haadaan ay ka baqanayeen wakhtigaas ayaa la xasuusiyey si ay u gartaan nicmadii dambe alla uu siiyey markii madiine ay yimaadeen ee ammaanka iyo guusha iyo gargaarka ahayd dabadeed nicmadaa ilaahii siiyey aanay u iloobin oo mar walba ay u xasuusnaadaan uguna mahadnaqaan oo ilaahay waxau ihi subxaanah wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaasu faawaakum waayadakum binasrih warazaqakum min alayibaat lacalakum tashkuruun ilaahay waxau ihi subxaanah waxaad xustaan xilli a ahaydeen dad yar oo arlada dusheeda lagu daciifsadoon waxba layska saarin takhaafuuna an yatakhatafakum annaas idinkoo ka cabsoonaya inay dadku idinkala dafaan oo laydinkala goosto cadowga iyo colka aad ku dhex jirtaan darteed fa aawaakum wa ayadakum binasrih dabeed ilaahay waa idin soo dumay oo waa idinsoo dhoweeyey waxaanuu alla idin siiye hoy iyo meel aad ku nasataan oo ku nabad gashaan waa madiine eh guushiisi iyo gargaarkiisiina ilaahay waa idinku xoojiyey warasaqakum min alayibaati lacalakum tashkuruun ilaahay waxaanuu idinku arsaaqay waxyaabaha ayibaadkee wanaagsan ee dheeftiyo wanaagga leh xaggooda ayuu idinka arsaaqay si ay ilaahay u mahadisaan oo nicmadaa uu idin siiyey aydaan u dafirin ee waxa weeyaan aada u garataan ilaahayna ugu caabudaan aayaadkaas waxa weeyaan imtinaanka iyo nicmooyinka ammaanka ilaahay ku xasuusiyey dadka waxaa laga qaadanayaa ahmiyadda iyo muhimadda iyo culayska ammaanku uu leeyahay wakhti kastoo la joogo iyo meel kastoo la joogana wax la fudaydsada ma aha waayo waa waxaynu ku aab ku cibaadaysanayno cilmiga ku baranayno ku kulmayno laysku maamulayo ee lagu kala socdaa waa ammaan haddii la waayo waxa bedelka kai waa fawdo iyo fitno iyo isdhexyaac ilaahay subxaanahu wa tacala haynaga badbaadiye walamnu maطlabun daruuriyun yaxtaaju ilayhi اlinsaan akara min xaajatihi ilى الطacaami wالsharaab walihada qadamahu khaliil الraxmaan ibraahim calayhi الsalaam calى الrisqi fii ducaa'ihi liahli maka ammaanka iyo nabadgelyadu waa arrin daruuri ah oo dadku baahiday u qabaan ay ka badan tahay tay cuntadiiyo cabbitaanka u qabaan cuntadiiyo cabbitaanka wakhtina waa loo baahdaa oo waa la cunaa waana la cabbaa dee wakhtina waa la yska socdaa intaasoo jeer baa ku soo maraysa oo laa ta'kul walaa tashrab laakiin ilbidhiqsi kastoo xayaatadaada ka mida kama maarantid ammaan inaad hesho ilbidhiqsi kama maarantid muhiimaddaasuu leeyihi sidaa darteed ayaa khaliil raxmaan abulambiyaa ibraahim calayhi salaam ree maka markuu u ducaynayey nabadda ayuu ka hormariyey maciishadda iyo nolosha waayo nololi waa nabad meel nabadi taalla ayay nololi taallaa laakiin meelaan nabadi oolin dee nolosha taallaa xataa hadday jirto nolol dhadhan leh oo ruuxa u dhandhamayso macaan lama aha waxa alla uu yidhi subxaanah iyadoo laga warramaayo ducadii nebi ibraahim waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada balada aamina warzuq ahlahu min ahamaraat waxaad xustaa nebi allow dadkana aada xasuusisaa xilligii nebi ibraahim uu yidhi rabbigayow waxaad ka yeeshaa kaa maka baladan aamina yacni beled iyo meel iyo magaalo nabad oo lagu nabad gala allahayow ka yeel warsuq ahlahu min في ahamaraat إخوانكم ehelkiisana allah iyo waxaad ku arsaaqdaa midho iyo maciishad wanaagsan shaahidku waxa weeyi rabbi ijcal haada balada aamina qadama almna cala almaciisha kadib ayaa uu yidhi warsuq ahlahu min ahamaraat waxaad halkaa ka garanaysaa ammaanku inuu ka horeeyo nolosha iyo maciishada oo ammaan la'aan dee waa nolol la'aan ومن أجل أهمية الأمن جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا مهمة أمانك إليه هاي درتيد أيا وحا لغا يلي نف كليا هدي حق در لغو gooyo in dadkii oo dhan la dilay oon mid laga reebin xurmada nafta kaliya ay leedahay darteed sidaa darteed ayaa allah waxa uu ihi subxaanah من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الله وحول سبحانه من أجل ذلك دلك ظلمك آية لبدي المنبي آدم يهوري دحدو ذا كدعي هابيل يا قابيل دلك ظلمك دحدو ذا كدعي درتي ayaa katabnaa calaa bani israa'iil ree bani israa'iil korkooda waxaanu ku qoray oo macnaha aan ku faral yeelay annahu man qatala nafsan bigayri nafs annahu ana alamra washa'na in xaalkii arrinku yahay maxay man qatala nafsan bigayri nafs ninka naf dila naf la'aanteed iyadoo naf kaleo loo dilaya aanay jirin aw fasaadin fi lard ama fasaad arlada la fasaadinaya la'aantii yacnii ruuxa naf dila iyadoo naftaa naf kale aan loo dilayn ama arle ay fasahaadise aan loo goynayn xaqdarre ku dila hee faka'annamaa qatala annaasa jamiica kaasi waxa uu ka dhigan yahay sidii wuxuu dadkii oo dhan dilay oo midh aanu ka reebin waman axyaaha ruuxa nooleeya ee naf xurmaloo macsuum oo dhiiggeeda la dhowray badbaadiyana waxa uu ka dhigan yahay faka'annamaa axya annaasa jamiica waxa uu ka dhigan yahay sidii nin dadkii oo dhan nooleeyey shaahidku waxa uu yahay xukumkuna waa caam waana qaa'im ilaa qiyaami saaca waa mid taagan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka yeelay in ruuxa naf keliya xaqdarre ka dila yacnii naf keliyuu xaqdarre ku gooyey ruuxaasi jurmiga iyo jariimada iyo dembiga uu galay culayska uu leegyahay yacni waxaa laga dhigay sidii nin dadkii oo dhan dilay sida dembiguusuu culus yahay waayo dee naf keliya haddii xaqeedii uu ku xadgudbay inta kalena teello u dhigan maayo wa fi lmuqaabil qofka naf badbaadiyana waxaa laga dhigay nin dadkii oo dhan badbaadiyey waayo qofka naftaa keliya xurmadeedii dhowray inta kalena wuu dhowrayaa marka waxay aayaddaasi tilmaamaysaa culayska ay leedahay naf keliya oo xaqdarre lagu gooyaa iyo muhimadda uu leeyahay ammaanka iyo dadku naftooda inay u nabad galaan hada almacnaa huwa aladii fahimahu salafu min hadihi alaaya macnaha aayadda aynu ka sheegnay waa kay dadkii hore wanaagsanaa ka fahmeen camal ahaan iyo ficil ahaanna ay ugu dhaqmeen saciid ibnu mansuur sunantiisa waxa uu ku soo saaray xadiidka abu hurayra inuu abu hurayra yidhi dakhaltu calaa cuhmaana yowma addaar wuxuu yihi cuhmaan ibnu cafaan khaliifkii raashidka ahaa ee waxa weeyaan amiiru lmu'miniin alkhaliifatu araashid ayaa wuxuu yidhi abu hurayra waan u soo galay maalintii gurigiisa lagu hareereeyey ee khawaarijtii dilkiisa doonaysay ay ku hareeraysnaayeen maalintaasaan usoo galay buu yidhi cuhmaan فقلت يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين طاب الضرب جئت أقاتل معك wuxuu yihi waxaan yidhi amiirkii muuminiintow alla ilaahi maanta in la dagaalamaa waa daw maantay alla ilaahi hagaagsantoy habboon tahay in la dagaalamaa waxaan kuugu imid inaan kula dagaal galoon ku difaaco faqaala yaa abaa hurayra waxa uu yihi markaa amiirkii muuminiinta cuhmaan abuu hurayrow ayasuruka an taqtula annaasa jamiica wa iyaaya macahum wuxuu yihi abu hurayrow ma ku faraxti gelinaysaa dadka dhammaantood inaad layso anigana aad igu darto qaala qultu laa wuxuu yidhi waxaan ku idhi dee maya waxaan u imidba naftaada inaan difaaco tu kale iska dhaaf marka inaan adig iyo dadkaba isku kiin daro umaan iman qaala fainaka wallaahi lain qatalta rajula waaxida lakaأnamaa qatalta الnaasa jamiica qaala farajactu walam uqaatil wuxuu ku yidhi cuثmaan haddaba wallaahi abu hurayrow cuثmaan baa kule abu hurayra abu hurayrow wallaahi qof keliya haddaad ka disho nimankaa igu hareeraysan hal qof haddaad ka disho waxay ka dhigan tahayba sidii waxaad dadkii oo dhan disho midh aanad ka reebin abu hureyre wuxuu yidhi halkii baan dee ka noqdoon raadkaygii dib u qaaday mana dagaal gelin ashaahidu min alxadiid waxa weeye xurmada dhiigga muslimka ah iyo cuhmaan siduu u dhowrayey isagoo madluum ah laga gardaran yahay khawaarijtii dhiiggiisa doonaysay gurigiisa ay hareereeyeen haddana wuxuu naftiisii iyadoo rakhiisa u qadimay si dadka muslimiinta intooda kale u badbaado maantana xaalkeenna waad garanaysaan qof dembi galay haddii laga yaabo in ciidamada bilayska ama ammaanka ama cid lamidii inay qabtaan ay doonaan waxaa laga yaabaa toban ama labaatan ciidan beeleed oo tolkiisa ah intuu isku hareeriya inuu yidhaahdo ninka halkaas soo mara indhaha u mariya waayo dee waxaynu nool nahay wakti ama zaman yacni dhiiggii muslimiintu rakhiis u noqday oo aan la xurmayneyn oo ruuxu naftiisa uu ku badbaadinayo si alla sidii uu doono xaq iyo xaqdarraba laakiin dadkii hore selafkee wanaagsanaa sidaasay iyagu naftooda iyadoo rakhiisa u qadimayeen si ay dadka intooda kale u badbaadaan ayaa ay sidaa yeelayeen ahmiyadda uu leeyahay ammaanka iyo nabadgelyadu darteed ayaa laga yeelay adduunyadoo dhami adduunkoo dhammi inuu zuuluu baaba'o ayaa ilaahay agtiisa kala fudud naf keliya oo mu'minoo xaqdarre lagu gooyo waa muhiimadda ammaanka iyo nabadgelyada nafta muminiintu ay leedahay oo rasuulku waxau yihi salى اllahu alayhi wasalam kama fi صaxiix اljaamici min xadiidi اlbara lazawaalu اdunyaa ahwanu calى اllah min qatli mu'mini bigayri xaq waxau rasuulku yihi calayhi afdal الsalaati wasalaam adduunyadoo dhan oo zuusho baaba'doon yani la waayo oo rogmata ayaa ilaahay agtiisa kala fudud mu'min keliya oo naftiisa xaqdarre lagu gooyo allahu akbar waxay tilmaamaysaa xurmada uu leeyahay nafta dhiiggeeda la dhowray iyo ammaankiiyo nabadgelyadu muhimadda ay leedahay maantana waxaynu nool nahay wakhti lagu maydhanayo oo lagu faraxalanayo dhiigga muslimiinta oo dan iyo muraad aan laga gelayn meelo badan oo caalamka ka mid a islaamka oo weliba dadkaa daadinaya islaamnimo iyo jihaad ay sheeganayaan washataana yacni waxa weeyaan maa bayna aljihaadi waalfasaad jihaadka iyo fasaadkuna waa kala fog yihiin oo muslim dhiiggiisa la daadiyo laguma jihaado jannana laguma galo ee naar baa lagu galaa saynu hore usoo tilmaanay alamnu amnaan amnun bashari wa amnun fikriy amnigu waa laba amni bashari ah oo dad ahaan dadku inay naftooda iyo xoolahooda iyo hantidooda iyo sharafkooda ugu nabad galaan ah hada ma taquumu bihi ajhisaةu dowla اlmukhtalifa taasi laamaha dowladdee kala duwani waa hawsha ay qabtaan oo ciidamada ammaanka iyo bilayska iyo hay-adaha nabadgelyadae kala duwani dee waa kuwa lagu seexdee lagu soo tooso ee iyagu dadkaa ilaalintooda heeganka ugu jira taasi waa shaqo dowladeed alamnu اlbashari amniga nooca labaad waa alamnu اlfikri waa dadka fikirkooda iyo caqiidadooda in ammaankooda la ilaaliyo nabad galaan waana ta muhiimka ah oo in dad ahaan loo nabad gala iyo in diin ahaan loo nabad galaa ma kala maarmayaan waa wax isdhammaystirayo oon meelna aan ku kala tegay amniga haddaba alamnu اlfikri dadka afkaartooda iyo caqiidadooda iyo diintooda in la ilaaliyo ammaankeeda oo aanay leexan waa doorka iyo shaqada culimada hada dowr اlculamaa waayo wa siyaanatu caqaa'id الnaas wa afkaarihim wa ximaayatuhum mima yuؤaddi ila الtakfiiri aw الtafjiiri aw ila اlfitan yacni dadka caqaa'idkooga iyo afkaartooda in laga ilaaliyo wax kasta oo fitan iyo dhibaato ay ka dhalanayso hadday gaalaysiin tahay hadday qarxin tahay hadday fudaydsiga xurmada dhiigga muslimiinta ay tahay hadday tahay in la garto mujtamaca muslimiinta ah qof walba xaqa uu leeyahay iyo kaalinta kaaga beegan waayo xaakimku xaq buu leeyahy in la xurmeeyo ay tahay maxkuumku xaq buu leeyahy in la xurmeeyo ay tahay caalimku xaq buu leeyahay in la xurmeeyo ay tahay bulshada inteeda kale xuquuq bay leedahay marka yacni waxa weeyaan in dadka caqaa'idkooda iyo afkaartooda la ilaaliyo wax alla wixii fitno iyo fasaadana laga fogeeyo waa doorka culimada waxa wax ilaahay loogu mahadnaqaa ana adacwa asalafiya calaa mari taariikh qaamat jaahidatan fi siyaanati hada alasli alasiil raqma addicaayaat waalcaqabaati wataxadiyaat waxaa wax ilaahay lagu mahadiyo ah in dacwada salafiyada iyo manhajka salafiga ah iyo culimmada salafiyiinta ee manhajkaa saxda ah ku sugan inay taariikhda marka dib loo raaco ee loo milicsado ay yihiin dad in fara badan ku qumay oo u taagnaa asalkaa ilaalintiisa dadka caqiidadoodu inaanay leexan fikirkoodu inaanu leexan dhibaato kastoo ka soo gaadha culimmada dacwa salafiya iyo dacaayaad kasta iyo hadallo kasta iyo caqabaad kastoo ka soo maray haddana maadaama ay diin iyo caqiide ka tahay yacnii horaysiya dambaysaba dadka caqiidadooda iyo afkaartooda ilaalinteeda kaalinta ugu weyn waxaa ku leh culamaau dacwa salafiya innaka inta badan dadkeennu taariikhda dib uma jalleecaan oo dhacdooyinka cajaladda dib uma yar celiyaan waxaa la yidhaha kulba maalintaa waxa taagan unbaa dadku ay dee indhaha ku kala qaadaan laakiin markaad dhowr iyo sagaashankii dib u jalleecdaan ama aad u yar eegtaan addacwa salafiya markii ugu horreysay ee sawdkeeda iyo dhawaqeeda beledkan laga maqlo ilaa yowmina haada ilaa maalintaa maantaynu taagannahay waxaan hadalka culimmada dacwa salafiya aanay ku kala baydhin oo ay had iyo habeen u taagnaayeen wax kastoo ka soo gaadhaba ilaalinta afkaarta iyo caqaa'idda dadka hadday yihiin da-yarta iyo hadday yihiin dadka waaweyn iyo hadday xaakimka tahay iyo hadday maxkuumka tahayba waxaad xasuusan tihiin waxyaabaha fitankaa ciddii ugu horreysay dadka uga digtay hadday gaalaysiinta gardarradaa tahay iyadoo bahasha laysku miisayo oo aan loo aaba yeelin malaha maanta waxoogaabaa loo yar fiirsadaaye bahasha xisaab la-aan iyadoo laysugu wasacayo takfiirka ciddii ka hadashay culamaau dacwa salafiya ah waa lagu eedeynayey oo waxaa la lahaa kuwani waa gaalo raac qaar baaba lahaa qarxinta iyo tafjiirka dulmiga iyo diindarrada ku salaysan iyadoo cidi aanay soo hadal qaadin haddaad taariikhda dib u eegtaan ciddii ku qaylinaysee ku hadlaysay si kastoo loogu caayo aan u joojinayn ilan caqiide markuu wuxuu kaa yahay ha lagugu ammaano ama ha lagugu caayo uma aaba yeelaysa waayo dee caqiiday ka tahay ciddii ka digaysa waxayd culama culamaau dacwa salafiya in badanna hore waynuu sheegnay waxaana loo sheegayaa dee taariikhda taariikhdu way qorantaa masaa'ilkaa gaalaysiinta iyo isqarxinta iyo dagaalada fitnada ah ee shaarhka ama huga jihaadka loo xidhayo yacnii in mar kastoo laga hadlo cidda ka hadlaysay horraysiya dambaysaba dee waxayd culamaau dacwa salafiya mimbarkaana khiilna dee waxa weeyaan waxa ilaahay subxaanahu watacaala markhaati ka yahay malaa'igtiisu ay markhaati ka tahay ummadda intii joogtay horraysiya dambaysaba ay markhaati ka tahay intii halkaa masaa'ilkaa lagaga hadlayay laakiin maxay naga soo gaadhay dee hadallo badan hadallada aan la iloobi karin waxaa ka mid ah khudbaddii sheekheenna maxamed xuseen abu cabdira'uuf xafidahu اllah wamatacahu bالصxa wاlcaafiya uu ka galay halkan dhowr iyo sagaashankii tafjiiraadka taariikhda hadda bidabdi ma hayo laakiin wakti aada u fog bay ahay oo fog oon cidi ka adal tafjiirka iyo qarxinta khudbaddii uu halkan ka galay dee rag baa la soo fadhiistay masaajid oo afka ku ballaadhiyey qasaman billaahi waa khitaabkii buush marka istiftaax iyo xamdalada laga reebo inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kuwii maantana waxay leeyihin tafjiirku waa xaaraan laakiin waxaa ku adag inay yidhaahdaan maalintaa waanu khaldanayne war maantaa saxa ragga culimmadaa raalligelin ha loo geeyo ha la yidhaha raalli ahaada idinkaa naga saxsanaaye taasaa ku adag laakiin waa shalayna waan saxnaa uun maantana way kan dee taasina caqliga fayow ee caafimaadka qaba iyo cilmiga sharciga ee saxiixa ah midna wuxuu aqbali kara ma aha laba shay oo iska soo horjeeda inaad labadaba tidhaahdo waa anigoo waa sax calaa kullin tafriiqu nnaasi ilaa axzaab oo gadaal aan ka sheegi doono amini darrada inay qayb ka tahay dadka muslimiinta ah in urur diimeedyo fara badan loo kala qaybiyaa iyadaa qayb ka ah amni darrada adduunka ka jirta waa xaqiiqo jirta waayo ururada ka dagaalama caalamka dee mid walba diin buu kusoo gabanaya uu sheeganaya waxa dhalay ee raximkooda ay ka soo baxeenna waa xarakaadkan iyo jamaacaadkan laleeyahay way iska bannaan yihiin oo dhibaato ma leh iyagaa dhalay marka dee culamaau dacwa salafiya waxay ahayn kuwii horraysiya dambaysaba lahaa war ummadda yaan la kala geyn tafriiq ilaa axzaab wa jamaacaad yaan lagu samayn waayo diinteennuna may bannayn amniga iyo nabadgelyadana khatar bay arrintaasi ku tahay oo dee afkaartaa badan iyo ururadaa badani waa taa siday u leeyihiin waanu jihaadana marka dambena iyagaa birta iska aslaya waayo dee markii hore aanu jihaad xaqa ahayn marka cid alla ciduu dhaafayaa ma jirte dadka markay soo gebagabeeyaan aakhirka iyagaa isku khatimaya taariikhda aynu nool lahay iyo waayaha agteenna ka dhacayaana markhaati cad bay u tahay idan alculamaau salafiyuun huma hum simaamu lamaani lihadihi اlumma waاdacwa asalafiya hiya sabiilu najaati lihadihi اlumma waxaan aada ugu ducaynaa umahadnaqaya akhuuna khadar maxamed cilmi khadar dable oo nadawaadkan markuu tartiibinayo jazahu llahu khayra shicaarkaa ayuu uga dhigay asalafiyatu sabiilu najaah waa xaqiiqo waaqica ku dabaqmasa salafiyadu waa wadada badbaadada bulshada iyo ummadda ummadda wixii caqlilina waxay garowsadeen oy garteen halka keliya lagu badbaadi karaa waa dacwa salafiya waayo dacwa salafiya bal idinku taariikhda dib u eega dagaal fitno ay ka qayb gashay arki mayse oo weligeed fitnada waa ka digaysa takfiir iyo gaalaysiin gardarro ay samaysay arki mayse tafriiq ilaa axzaab oo ummadda ay ururo diimeed u kala qaybisay arki mayse waxyaabaha maanta fitanku ay ka dhasheen oo dhan dacwa salafiya horaysiya dambaysaba waa ka digaysa marka culimada salafka ee dariiqii salafka ku suganna iyaga ayaa nabadgelyada iyo ammaanka u ah ummaddan dacwada ay wadaanna waa ta ummaddu ay ku badbaadayso liajli dalik rabata alislaamu alamna alqowmi bilamni alcaqadi maadaama ammaanka iyo nabadgelyada diin ahaan dadku inay u nabadgalaan ay muhim tahay waxa islaamku uu ku xidhay ammaanka dadku waxa uu ku xidhay ammaanka caqiidada oo caqiidadoodu markay nabad gasho ayaa dadkuna naftooda iyo dhiiggooda iyo maalkooda ay u nabadgelayaan ilaa caqiidadu iyadaa ku baraysa dadkan dhiiggoodu inuu kaa xaaraansan yihi ilaahay waxau ihi subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun ilaahay waxa uu yidhi kuwii iimaanka laga helay ee iimaankooda aan dulmi ku dheehin waa shirki ah ina shirka la dulmun cadiim kuwa iimaanka iyo towxiidka ku toosnaadeen iimaankooda shirki ku barxin ulaa'ika lahum اlmn kuwaas waxay leeyihiin nabadgelye iyo ammaan wahum muhtaduun waxaana yihiin kuwa hanuunsan haadihi alaaya ilaahay ammaankii wuxuu ku xidhay towxiidkiiyo caqiidada wanaagsan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamn hada alamn yashmalu اdunya wاlaakhira waxa uu caam yeelayaa if iyo aakhira labadaba oo dadka caqiidada toosan la yimid ifkana iyagaa ammaan ku helaya aakhirana ammaan bay ku helayaan sidoo kale ilaahay waxa uu yidhi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalik faulaa'ika hum اlfaasiquun ilaahay waxau ihi subxaanah ilaahay wuxuu u yaboohay oo uu ballanqaaday ballantiisuna ma baaqate eh kuwa iimaanka laga helay idinka idinka mid ah camalka saalixa ana sameeyey waxa alla u yabooho u ballan qaaday inuu arlada gacanta u gelinayo iyaga khilaafadeeda iyo maamulkeeda uu gacanta u gelinayo sidii kuwii ka horreeyeyba arlada uga khaliif yeelay iyaga khilaafadeeda iyo maamulkeeda uu siiyey waxaa kaloo alla ballan qaaday inuu makansiinayo diintoodii uu raalli uga noqday oo cabsi la-aan iyo nabadgelyo ay diintooda shacaa'irteeda u muujinayaan waxaa kaloo alla uu u ballan qaaday inuu cabsidoodii ay cabsanayeen kadib ammaan iyo nabadgelyo ugu bedelayo yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a xaal ay caabudayaan aniga keligay oo wax kale aanay igu lamaanayneyn allah waxau ihi waman kafara bacda dalik intaa dabadeed tamkiinka iyo cizadaa kadib ruuxa gaalooba fa ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwaasi waa kuwa ilaahay daacadiisii ka baxay oo bannaanka uga baxay shaahidku waxa uu yahay iimaanka iyo camalka wanaagsan ayaa lagu mutaysanayaa alistikhlaafu fi اlard wاtamkiinu min addiin wa tabdiilu اlkhawfi amna yacnii in arlada maamulkeeda gacanta loo geliyo muuminiintu ay iyagu noqdaan kuwa hogaanka haya ee hogaaminaya dadka in diintooda si hagar la-aan oo ammaana ay u makansadaan in cabsida ammaan iyo nabadgelyo loogu bedelo waxay ballanqaadka iyo wucuuddaa ku helayaan aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat idan dee waxaa lagu helaya waa iimaanka iyo camalka wanaagsan ayaa ammaanka iyo nabadgelyada lagu helaya فاإيmاn والcmل الصاaلح والcaqiidaة الصaحيixa hiya أsaaس الأmاni والاstiqrاar iimaanka iyo camalka iyo caqiidada suubani iyadaa asal iyo asaas u ah waxa weeyaan ammaanka iyo nabadgelyada kama أna الكfra والانxiraaf huwa asaaس الkhawfi والjuuع sida gaalnimada iyo inxiraafaadku ay asal iyo asaas ugu yihiin cabsida iyo gaajada ilaahay baa taa tilmaamay oo rabbi waxa uu yidhi وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي مقالو يدقان ومكي أيو تسالو سوقاتي وقال له وحيدي مقالو يا قريو أيا إلهي مثل يتسالك يالي مقالة دا سوء هيد مد آمنون نبدقليئة أو حصلون oo risiqeedu isagoo waasica meel walba uga yimaado fakafarat biancumi illaah markaasaa qaryadaasi nicmooyinkii alleh ay ka gaaloobeen oo ay dafirto oo ay diiday oo dee risaaladii nebi moxamed ayaa ay ka hor yimaadeen maxaa cuquubadii iyo abaalkoodii u noqday faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf dabeed ilaahay wuxuu dhadhansiiyey cabsida iyo gaajada hugeedii cabsi iyo gaajo ayaa loo xidhay sidii huga bimaa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen sababteedii ayaana cuquubada cabsida iyo gaajada loogu saliday haadihi اlaaya ilaahay wuxuu ku tilmaamay in gaalnimada iyo kufraanka iyo macaasidu ay sabab u tahay cabsida iyo gaajada horena ilaahay wuxuu inoogu soo tilmaamay aayaadkii hore in iimaanka iyo camalka wanaagsani uu sabab u yahay ammaanka iyo nabadgelyada sidaa darteed ayaa rasuulku salى اllahu عalayhi waslm wuxuu yihi kama fi صaxiixayn min xadiidi abi hurayra wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin qiila man ya rasuul اllah qaala aladi laa yaأmanu jaaruhu bawaa'iqah waxaa iimaankii kaamilka ahaa ee taamka ahaa loo diidoo laga anfiyey qofka ammaan iyo nabadgelye laga waayey halkaa waxaad ka garanaysaa mu'minku ammaan iyo nabadgelyo dee waa laga helaa iimaankiiyo ammaankuna way wada socdaan maanta gaaladu waxay ku guulaysteen inay islaamka ku dhejiyaan shaabad ah muslim haddaad aragto cabsi baad aragtay dee waxaa laga sheegay qaar magac islaam xataa hadday ku arkaan falaydka ay raacayaan falaydkaaba kansalo oo yidhaahdo mid kale aygu qora ilaa inuu qarxayuu ka baqanayaa muslimkaniyo sababtuna maxay tahay waxa dhaqan xumada iyo dhibaatada ina dhexal siiyey khawaarijta kuwii hore iyo kuwa maanta taaganba waayo dee waxay noqdeen dad safaakiina oo dhiigyo caba oo dadka muslimiinta ah aan masaajid ku xurmayneyn oon meel kale ku xurmayneyn oo meel walba ku beegsanaya gaaladuna waxyaabaha la ogaade waxaa ka mid ah oo laga yaaba inaad la yaabtaan kuwaa jihaadka sheeganaya yacni in badan oo ka mid ah gaaladu way dhiiri gelisaa oo waxaa laga yaabaa gacan iyo gargaarba inay inay siiso sababtu maxay tahay iyaga dan bay u tahay islaamka in laga dido in la yidhaha islaamku waa yacni waxa weeyaan dad cunkaas oo qofkii arkaaba ka dido iyaga ayay dan u tahay gaalada markaa si ay taasi usii jirto waa inay dhiiri geliyaan cid kastoo fidna iyo fasaad wadda nebigu markaa waxa uu yihi wallaahi rumayn maayo wallaahi rumayn maayo wallaahi rumayn maayo yacni iimaankiisu kaamil noqon maayo waxaa la yidhi rasuulkii allow waa ayo kan aad tidhi rumayn maayo wuxuu yidhi alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa ka jaarkiisa iyo ruuxa ugu dhowi dhibaatadiisa aanu ka ammaan helin aanu ka nabadgelin iyo sharkiisa idan ruuxa muuminkii waa ruux laga nabad galo sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu lahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih muslimku waa ka afkiisa iyo adinkiisaba ay dadka muslimiintu ka nabad galaan riwaayadii kale fii saxiixi sunan kadalika sheikhu lalbani silsiladda uu ku soo saaray waxay ahayd min xadiidi abi hurayra almuslimu man salima annaasu min lisaanihi wayadih wاlmu'minu man aminahu الnaasu calىa dimaa'ihim wa amwaalihim waa lafdiga annaas gaal iyo islaamba wuu soo gelaya ilan gaalada in badan oo ka mid a ayaa dhiigooda iyo hantidoodaba la dhowray marka nebigu waxa uu yihi muslimka dhabti ihi ee islaamnimadiisu ay kaamil tee la hubaa waxa weeye waa ka ay dadku afkiisa iyo adinkiisaba ka nabad galaan marka annaas gaalada kuwii dhiigooda la dhowray iyo mu'miniinta min baabi awlaa dee waa soo gelayaan mu'minkuna waxa weeye ka dadku ay uga aamin noqdaan ay ku aaminaan dhiigagooda iyo xoolahooda yacni xataa gaalkii mucaahidkaa iyo musta'manka ahaa ayaa dee qofka muslimka ah ee mu'minka ah ka nabadgelaya oo dhiiggiisa iyo maalkiisa toona aanu qaada aanu taabanayn walaalayaal nusuustaasi haddii ay wax tilmaanto waxay tilmaamaysaa uun in iimaanku uu daliil u yahay amaan islaamkuna uu daliil u yahay assalaam aliimaanu daliilu cala alamaan walislaamu daliilu cala asalaam iimaanku wuxuu astaan u yahay amaan iyo nabadgelyo gaalkaa dee waxa weeyaan jihaadka cadad isaga hor timaadeen mooye dee gaalada intii kale way kaa nabad gashay kuwa hargeysa jooga far inaad ku fiiqdaa dee waa kaa xaaraan ilan waa musta'man ammaan baa la siiyo fiisuu kusoo galay marka yacni musta'maniinta iyo dimiyiinta iyo mucaahidiinta dee inaad dhiigooda taabataa waa xaaraan bay kaa tahy marka iimaankii ammaankaa iyo nabadgelyadaasuu astaan u yihi islaamkiina nabadgelyadaa iyo salaamkaasuu astaan u yihi oo dee cidda lala dagaalamaya waa cidda la sheegay ee iyagaba laga nabadgeli waayo jihaadka lagula jiro laakiin ciddii kale iyo dadka kale ee ahlulislaam dee ammaan iyo nabadgelyo ayay inagu leeyihin walaalayaal ilaalinta ammaanka darteed ayaa cidda u banbaxda ammaanka inay khalkhaliso waxa la jideeyey cuquubaadka laysmaryo kuwa ugu adaga ugu culayska badan oo waxa xiraabada loo yaqaan fuqahadu ay u yaqaanaan alxiraaba xadkeedana ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay waxa weeye dee in bannaankaa jidgooyo dadka inta loo galo naftoodii iyo maalkoodii iyo dhiiggoodii iyo sharafkoodii intaba halis la geliyo kuwaa waxaa lagu tilmaamay kuwa alla iyo rasuulkiisa la dagaalamaya oo ilaahay waxau ihi subxaanah inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi اdunya walahum fi اlaakhirati cadaabu cadiim allah waxau ihi subxaanah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkooda iyo cuquubadoodu waxay ahaatay uun ee arladana fasaadka la dhex socda waxa kuwaa abaalkoodu ahaaday uun in la laayo ama la deldelo ama gacmahooda iyo lugahooda isweydaar loo gooyo ama arlada iyo waddanka laga mastaafuriyo taasi adduunyada dulli bay u tahay iyo hoojin la hoojinayo aakhirana cadaab weyn ayaa ku sugaya walaalayaal haadihi alaaya waxaa lagu tilmaamay in kuwa muxaaribiinta lagu magacaabay almuxaaribuun ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya waa kuwa nabadgelyada khalkhalka gelinaya dhuljiifka ee waddada gelaya ee dadku aanay ka nabadgelayn waxaa la jideeyey cuquubaadkaa ugu adag in la mariyo muxaaribiin baa lagu tilmaamay lilaahi wa rasuulih waxaan ku soo ururinayaa kelmaddaydan maadaama wakhtigeennu inaga dhammaaday xayumaa xalla alislaam xalla asalaam wa xayumaa xalla aliimaan xalla alamaan meel kastoo islaamku uu dego nabadgelyaa degtay meel kastoo iimaan saxi uu degana ammaan baa degay xaqiiqadu waa sidaas yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamka iyo iimaanka inaynu gallalayna amray nabadgelyadaa iyo ammaankaa la tilmaamay ayuu leeyihi waayo caqiidada wanaagsan ee toosan een leexan ayaa keensanaysa in dadka la dhowro qof walba xaqiisa la siiyo islaamku waxa uu yimid iyadoo jaahiliyadii carbeed sida dugaagga ay iscunayso oo ya'kulu qawiyuhum daciifahum kooda xoogga lihi kooda daciifka itaalka daran uu cunayo oo aanay nafisku hayn dabeed islaamkii ayaa yimid fajacalahum ikhwatan fi ddiin walaalo diinta ku walaaloobay buu ka dhigay oo isxurmaynaya oo dhiiggooda dhowraya tusaale ahaan reer madiine ansaar labadii qabiile ugu xooga badnaa alaws waalkhasraj waxay ahayn col daahii go-ay oo colaadda iyo dagaalka dhex maray uu daba dheeraaday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu u yimid waa walaaleeyey ilaa naf iyo maalba ay isku hureen ilaahay waxa uu kaga warramay fii kitaabih واctasimuu bxbl الlahi جamيiعا وlaa تfرquu واdkuruu نicmaة الlahi عlaykm إid kuntum أعdاءa faأlfa bayna qulubiكm faأصbaxtm بnicmatii إkhواana وkuntum عlى شhafى xfraة min الnاr faأnqadkm minha kadlika yubayin اllah lakm آayaatih lacalakum تhtaduun ilaahay aayadan bilowgeeda wuxuu mu'miniinta ku amray xadhiga alla inay cuskadaan iyagoo midaysan horta aayaddaasi saxa haddii loo fahmi lahaa dadka islaamkii kumay dhiiradeen tafaraaruq iyo axzaab iyo urura inay sameeyaan waayo ilaahay wuxuu amray kow wactasimuu bixabli illaah xadhigga ilaahay cuskada laguma dayne jamiican ayaa lagu sii adkeeyey xaala kownikum mujtamiciin xaal atiin dhammaantiin kuwa ku kulansan oo ku midaysan xadhiggaa ilaahay ninba dhinacuu doono iyo dacalkuu ka soo gaadho xadhigga inuu ka qabsado maahe waa in lagu kulmo oo xadhigga alle lagu midoobo waxaa haddana lagu sii akiday walaa tafaraquu war ha kala tegina oo waxa weeyaan tafriiq iyo tafaraaruq ha la imanina aayaddaas waxay xarimaysaa in dadka islaamku firaq iyo axzaab ay u kala kacaan aayaadka kale tilmaamayaa tiro ma leh walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiyaca wlaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca kulu xizbi bima ladayhim farixuun ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca lasta minhum fi shay inamaa amruhum ilى اllah uma yunabiuhum bima kanuu yafcaluun aayaadkaa kale marka loo geeyana ruuxa muminkaa way ugu filan tahay inuu ka fogaado wax la yidhaha xisbiyo iyo urur samayn iyo in loo nisbo sheegto ilaahay waxa uu ka warramay nicmadii uu ugu nicmeeyey dadkaas wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa nimanka ansaareed ee aws iyo khasraj dee xaaladoodii hore siday ahaayeen iyo sidai alla ka dhigay weeyi waxaa alla u yidhi waxaad xasuusataan nicmada ilaahay korkiina ku galladaystay xilli a ahaydeen col daahii go-ay oo aydaan isbixin jirin faallafa bayna quluubikum markaasaa ilaahay quluubtiinnii isku soo dumay oo isku soo dhoweeyey jazaahu llahu khayra sheekhuun baynu ku simanee waktigeenna afar daqiiqaynu dhaafnee waxaan ku soo ururinayaa aayaddaasun aynu dhammayne ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi waxaad xasuusataan nicmadii ilaahay idinku galladaystay xilli a ahaydeen col daahii go-ay dabeed quluubtiinna alla isku soo dhoweeyo oo isku soo dumay dabeed aad nicmadiisii ku ahaateen rabbi nicmadaa uu idin siiye darteed walaalo idinkoo hore u ahaa calaa shafaa xufrati min annaar yacnii god naareed qarka idinkoo u saaraa oo inaad ku dhacdaan oo idiin harhsanayd faanqadakum minhaa dabeed alla idinka soo badbaadiyey kadalika yubayinu allahu lakum aayaatih lacallakum tahtaduun sidaas ayaa ilaahay aayaadkiisa idinku cadcadaynayaa si aad u hanuuntaan khulaasadu markaa waxay tahay islaamka iyo iimaanku dadka waxay ugu yeedhayaan ta'aalufkaa waxay ugu yeedhayaan amniga iyo ammaanka iyo nabadgelyada ammaanka iyo nabadgelyada dhabtiina sidaynu hore usoo tilmaannay in culimmada salafiyiinta laga tala qaato oo dacwa salafiya lagu sugnaado halkaasaa nabadda iyo ammaanku yaallaa meel kale layskuma hubo dacawaadka kalena waa la soo tijaabiyey masaa'ibkooda iyo mashaakilkooda taa dee waxa weeyaan sheekheennii sheekh maxamed cabdidaahir baa fadhiyo waxa weeyaan sheekhu khayr allaha siiye kelmad intaana hayga raalli ahaado daqiiqadaase kelmadu ku yidhi multaqii ducaade safaari ayaan aad iyo aada ula dhacay kelmaddaasi waxay ahayd qolo dhallinyarahoo dee waxa weeyaan shalaad dhalatay waa la shubi jiray niman ay baashu u cusub tahay oo wax qorqoro oo shuruuda iyo wax qorqora ayuu yidhi adeer bahashaanu faraha iyaga ku samaynay ilan bahashani waa sinaaciyo sharci maaha waxaan raggii sameeyaa fadhiya adoon dhalan ma tii sinaaciga ahayd ee masnuucii aanu samaynay ayaad shuruud u xidhxidhanaysaa oad u dhiganaysaa ilan wixii sharcigaa shuruud loo eegaa soo maaha salaadu shuruud bay leedahay soonku shuruud buu leeyahay cibaadaadku shuruud bay leeyihiin laakiin bahashan waxa weeyaan raggu ay samaysteen ee sinaacigii dee maxaad shuruud u sameeyeen habit carshaka uma nqush horta waxaa lagaa yidhi sharci ma tahay shuruudi ha kuu joogtee marka dee sheekheennii baa joogo abwaabta isagaa imaam inoogu iyo taariikhdeedabe waxa weeyaan jazaahu llahu khayran sheekha ayaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamed cabdudaahir si kelmaddii uu inoo yidhaahdo qabaliyada iyo aahaarteeda xun ee bulshada ay ku leedahay falyatafadal ishaykhu mashkuura maajuura sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد